الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولا ليروحا وفرحبه إن نسوق بنو كتابك اللي يراهده وصية أبي إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله أو إن أخري شيخنا الشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد كتاب كان oo ka mid ah kitaabtii dowladii ramadaaniga ahayd ee ka baxday masjidul iimaan kitaabkan oo la bilaabay saddexdii ramadaan sannada kun afar boqol saddex iyo soddonka waalaan falyatafadal sheekhu mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وحبإذن المولى جل شأنه ما أنت أين بلا بندونا كتابكي كم ذها كتبت الدورة رمضانية إنه قبح حيسا وانا منظومة مشهور كأه كعان بحضي manduumat ama wasiyat abi isxaaq alilbiiri calayhi raxmat ullaah kitaabkaas gabayga ah waa bayd waxaana iska leh caalimka andalusiga ee macruufka ee abi isxaaq ku caanbaxay waxaana madmuunka ama maqsuudka ay manduumadani ka hadlaysaa ay tahay طalab اlcilmi wاlcamal wاtakhalluq biاlakhlaaqi اlkariima yacni alabulcilm ama dalbidda cilmiga la dalbaayo iyo ku camalfalka yacni cilmigaas lagu camalfalayo iyo watakhalluqi bialakhlaaqi alkariima in lagu dhaqmo akhlaaqiyaadka wanaagsan yacni maqsuudka guud ee manduumadu ay ka warramaysaa taas weeyi barashadii cilmiga iyo dhaqankiisii iyo akhlaaqiyaadkii ahlulcilmiga in lala yimaado mualifka nadmigan oo la ydhaa ibraahim ibnu mascuud alilbiiri alandalusi kunyadiisuna ay tahay abu isxaaq waxa mashhuura oo caan baxday in abyaadan ama nadmigan uu u tiriyey inankiisii oo abubakar la yidhaahdo sidaasaa mashhuur oo caan ah laakiin ahlulcilmiga qaarkood waxay rajaxeen sida cabdurasaaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad albadr calayhi raxmat ullah xafidahu allahu tacaala waracaah oo kitaabkan sharxay waxa isagu uu rajaxay in abu isxaaq nadmigan aanu u tirin ilmo u dhalay oo magaciisa abubakar la yidhaah waxaan u ictimaaday ama u xujaystay abyaad xagga dambe inoogu iman doonta oo tilmaamaysa qofka nadmigan uu u tiriyey inuu sheekha kelimaad tacniya ku yidhi taana markaa isagoo tilmaamaya inaanay suurtagal ahayn weladkiisii uu dhalay hadalkaasi inuu kaga yimaado waxaa markaa cabdurasaaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad waxa uu rajaxay nadmigan abu isxaaq uu tiriyey ee aadaabta iyo akhlaaqiyaadka ah cidda uu tiriyey inay ahayd nin waxa weeyaan ay soo wada barbaareen oo dhallinyarnimo ay soo wada mareen oo ay isku fil iyo isku wakhti ahaayeen ninkaasoo markaa sheekha abu isxaaq alilbiiri abyaad uu wax kaga sheegaya ama ku ceebaynaya sheekha ka tiriyey marka abu isxaaq calayhi raxmatullaah yacnii ikhlaaskiisa iyo diin wanaaggiisa waxay keensatay abyaaddii ninkaasi uu ku dhalleecaynaya abu isxaaq yacnii ugamuu jawaabin abyaad kaluu isaguna ku ceebaynayo laakiin wuxuu ugu jawaabay abyaad uu ku waaninayo oo uu ku wacdiyayo oo nasaa'ix iyo dardaaran iyo wasiyo ah taasina waxay deliil u tahay ikhlaaskii iyo dayaanadii abu isxaaq waxa uu sheekh cabdurasaaq markaa yidhi raximahullaah yacnii ikhlaaskii iyo dayaanadii sheekha waxa astaan iyo calaamad u ah ninkii abyaadda abu isxaaq ka tiriyey ee wax ka sheegay ee caayey isaga iyo abyaaddiisii midna la garan maayo in nin uu beri abyaad ka tiriye mooyaane laakiin manduumadii akhlaaqdiiyo aadaabtiiyo nusxigu uu ku jira abu isxaaq uu tiriyey waa taa ilaa maanta la dhiganayo ee culimmadu ay sharxayaan ee ilaa maalinta aynu joogno aynu hadal hayno marka taasi waxay astaan u tahay waxa ilaahay dartii iyo ikhlaas loo yidhaahdo ama loo qoraa baaqi buu noqdaa oo ma baaba'o laakiin waxa xuduudu nafsi iyo ceebayn iyo tacni uu ku jiro ee aan lilaahi loo odhan wuu iska baaba'aa oo ma daa'imo ma raago khulaasadu markaa waxa ay tahay abyaadaas ee boqolka iyo shan iyo tobanka bayd ah waxaa sheekhaa nadmigan sharxay uu rajaxay inaanay ahayn abyaad ku socota ilmo u dhalay abu isxaaq oo abubakar la yidhaahdo laakiin inay ku socoto ninka ay isku wakhtiga ahaayeen kunyadiisana abubakar la odhan jiray ninka inay ku socoto sidaa ayuu rajaxay calaa kullin mid ay noqotabana khulaasadu waxa ay tahay uun macnaha iyo madmuunka ay abyaadani xambaarsan tahay waa macaani aad iyo aad muhiim u ah oo dalabatulcilmiga iyo dadka cilmiga ku howlan ay munaasab u tahay had iyo jeer inay waxa weeyaan bartaan oo ay xafidaan oo macaanideeda ay dhuuxaan oo dhaqankeeda iyo camalfalkeedana ay ku dadaalaan bismi illaahi araxmaan araxiim qaala annaadim abu isxaaq alilbiiri raximah allahu tacaala raxmatan waasica tafutu fu'aadaka alayaamu fattaa watanxitu jismaka asaacaatu naxtaa watadcuuka almunuunu ducaa'a sidqin alaa yaa saaxi anta uriidu anta araaka tuxibu cirsan daata khidrin abatta طalaaqaha alakyaasu batta tanaamu اdahra wayxaka fii khatiiطin biha xataa idaa mutta intabahta fakam daa anta makhduucun waxataa mataa laa tarcawi canha waxataa waxa uu sheekhu yidhi raximah اllah tafutu fu'aadaka alayaamu fatta alfattu huwa alkasru fatta shaya ay kasarahu macnuhuna waxa weeye tafutu waxaa jebinaya ama jarjaraya fu'aadaka qalbigaaga al ayaamu maalmaha ayaa qalbigaaga googoynaya oo jarjaraya fatan jarjarid wa tanxitu waxa qoraya jismaka jidhkaagana assaacaatu saacadaha ayaa qoraya naxtan qoris ma aha hadda qoriddii dhigaalka qalinka wax lagu qorayey laakiin naxtigu waa shayga marka la qoro ama la jafo ama wax laga jaro geedka haddii gudunta lagu jafo oo jidhifta sare iyo qolofta lagaga jaro dee waa qoris ama jaris wax laga jarayo marka naxtigu kaa weeye waa in ay saacaduhu wax kaa jarayaan ama ay wax kaa jafayaan ee maaha qoristii qalinka khulaasada baydkaasi waxa weeye waxa uu sheekhu tilmaamay raximahullah in ruuxa saacadaha iyo maalmaha soo maraya waxay ka jaraan oy ka dhimaan mooye inaanay waxba u kordhinayn oo qofku maalintuu dhashay laga bilaabo ilaa maalintuu dhimanayo daqiiqad kasta iyo saacad kastaoo soo martaa maxay ka go'an tahay dee cimrigiisii bay ka go'an tahay soo maah haddii loo qoray tusaale ahaan toban sannadood inuu noolaado markaa uu caloosha hooyadii ka soo baxo ayaa cimrigiisa u bilaabanayaa soo maah saacadda ugu horraysee noloshiisa adduunyo ka soo wareegtaa maxay ka go'an tahay dee tobankii sannadoodee uu noolaan lahaa mustaqbalka soo maah maalinta ugu horraysee soo martaa maxay ka go'anta dee mustaqbalkii noloshiisa wahaakadaa markuu gujir noqdo sannadka ugu horreeya dee wax ku siyaaday cumrigiisii maaha oo wax ka nuqsaamay soo maah toban hadduu noolaan lahaa dee sagaalba u hadhay soo maah marka khulaasadu waxa ay tahay oo sheekhu uu tilmaamayaa ruuxa maalmaha iyo saacadaha soo maraya wax u kordhaya maahe waa wax ka dhacaya oo cumrigiisii iyo wakhtigiisii wax ka dhiman oo aan u soo noqonayn weeye waxaa xasanulbasri uu lahaa calayhi raxmat ullah ya bna aadam innamaa anta ayaam faidaa dahaba yowmuk dahaba bacduk waxa uu lahaa ina aadamow waxa tahay uun maalmo innamaa anta ayaam maalmo isu tegay uunbaad ka kooban tahay oo yani waxa weeyaan maalmo isku biiroo isu tegey ayaa cumrigaagu ka kooban yahi faidaa dahaba yowmuk maalintaadu markay tagta maalini markay kaa tagto dahaba bacduk barhkaabaa tegey maalini markay ku dhaafto dee cumrigaagii maalmaha ka koobnaa barh ka mida ayaa tegey kuuna soo noqon maayo maalintaasi sidaas ayay ku dhaaftay marka khulaasadu waxa ay tahay dee aadamuhu waxa uu sheekhu kula dardaarmaya bani aadamku inuu saacadaha iyo maalmaha isku tegay inuu yahay oo uu u baahan yahay markaa saacad wal oo soo maraysa iyo maalin kastoo uu joogo inuu ilaashado daqaatu qalbi اlmar'i qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wahawaani yani shaacirkaasi muxuu lahaa garaacidda wadnaha qofka uu garaacayo maxay ku leedahay noloshaadu waa daqiiqadaha iyo elbiriqsiga garaaca wadnaha ayaa kugu baraarujinaya marka waxa uu naadimku yidhi raximahullaah tafutu waxa googoynaya oo jarjaraya fu'aadaka qalbigaaga al ayaamu maalmaha ayaa googoynaya fatan googoyn wa tanxitu waxa qoraya jismaka jidhkaagana assaacaatu saacadaha ayaa qoraya naxtan qoris macnaha waxa weeyaan dee jidhkaaga iyo wakhtigaaga wax ka sii dhaca oo ka dhinma mooyee wax u soo kordhayaa ma jiraan walidaalika qofku yacni marka uu taabagele awooddiisu u taam noqoto dee waxa ku xigaa waa inuu marxalatu dacfi iyo taagdarre dib ugu noqdo oo khuliqa alinsaanu min dacf yacni taagdarro ayaa insaanka gebigiisaba laga abuuray marxalatu dacfi ayaana ugu horreeya dabadeed siduu u soo korayo qofku awood markuu yeeshana haddana hoos buu u noqonayaa oo marxalatu dacfi taagdarre ayuu dib ugu noqonaya marka calaa kullin wakhtigii kuu kordhaa waa wax kaa dhacay ee wax kuu soo kordhay ma aha watadcuuka way kuu yeedhaysaa almunuunu geeridii ayaa kuu yeedhaysa watadcuuka almunuunu waa almaniya hiyo almowt geeridii ayaa kuu yeedhaysa ducaa'a sidqin yeedhma run ah geeridii ayaa kuu baaqaysa oo kuu yeedhaysa oo weliba waxay ku yeedhaysaa ducaa'a sidqin yeedhma run ah oo aan been iyo baaqasho aan lahayn qaa'ilatan lak xaal ay ku leedahay geeridu alaa hooyaay baraarug nin yahow yaa saaxiey yaa saaxibii saaxiibkayow geeridii baa ku leh anta adiga ayaan uriidu ku doonayaa anta adaan ku doonayaa saaxi waa tarkhiimu saaxib waa munaada murakhama la yidhaahdaa oo yacni munaadaha waxaa ku bannaan aakhirkiisa in la xadfo marka tarkhiim baa la yidhaha xadfu aakhiri lmunaada marka munaada murakhama weeyo aakhirkiisii la jaray oo yaa saaxibii aakhirkii baa la gooyo yaa saaxi waxay ka dhigantu yaa saaxibi yaa saaxi shamir walaa tazal daa kira almowti fa nisyaanuhu dalaalun mubiin beydkaasoo kale ayuu la mid yahay marka baydkan labaadna naadimku wuxuu ku tilmaamay qofka geeridii inuu u yeedhayso u gacan haadinayso oy leedahay saaxiibkayow adaankuu jeedaa adiga cid kale ma aha kaanu socdaa waa adiga marka waxa uu ku leeyahay sheekhu ka loo socdaa adiga hadduu yahay dee mooganaanta iyo khaflada aad ku jirtaa waa maxay miyaad baraarugti miyaad soo jeedsati watadcuuka almunuunu geeridu waa kuu yeedhaysaa ducaa'a sidqin yeedhma run ah ayay kuu yeedhaysaa iyada oo ku leh alaa hooy baraarug yaa saaxiey yaa saaxibii saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu ku doonayaa anta adaan ku doonayaa marka dee nin isagii la doonayo loo soo socdaa inuu baraarugo oo soo jeedsado weeye oo khaflada iyo mooganaanta ka tago waxa uu sheekhu yidhi araaka waxaan ku arkayaa isagoo ninkii u nasteexaynaya oo la dardaarmaya araaka waxaan ku arkayaa tuxibbu inaad jeceshahay cirsan caruusad yacni gabadh in laguu guuriyo ayaad jeceshahay caruusadaasoo daata khidrin asturaad u saaxiiba khidri dawaat lkhidri waxaa loo yaqaana carabtii hore yacni dhaqankoodii waxaa ka mid ahaa hablaha gashaantida ah ee in la guursanee bikriga abkaarta ah in guryaha dhexdooda ay ku asturnaadaan oo bannaanka aanay usoo bixin khidrigana waxaa la ydhaha luqada carabiga waa sitriga oo yacni gabadha gashaantidaee guriga joogteen weli la guursan guriga yacni meel qayb ka mid ah ayaa sitaar ama daah inta loogu xidho halkaasay ku asturnaan jirtay waa ay ku qarsoonaan jirtay ilaa intay guurkeeda iyo gayaankeeda u soo baxayso yacni may ahayn maanta dhaqanka jira dumarku kuwa bannaanada iyo shawaaricda quruxdooda iyo bannaankooda yacni bannaanka iyo badka soo dhiga waxay qurux iyo fitno leeyihiin marka waxa uu yidhi araaka waxaan ku arkayaa tuxibbu inaad jeceshahay cirsan caruusad yacni waa zawja gabadh in lagu arooso gabadhaasoo daata khidrin asturaaddeedii u saaxiibaho gabadh gurigeedii iskaga asturan oo iskaga qarsoon oo gashaanti ah oo bikroon adiga lagaaga horrayn taasaad jeceshahay in lagu arooso taasoo abatta u jarjaray talaaqahaa furriinkeeda ay jarjareen al akyaasu ay alcuqalaa dadkii caqliga lahaa batan jarjarid macnaha waxaad doonaysaa caruusad asturan oo raggii caqliga lahaa saddexdaba ay ku fureen ayaad adigu rabtaa inaad guursato lagu guuriyo caruusaddaa maxaa looga jeedaa waa addunya waa adduunyada iyo quruxdeedii marka macnuhu waxa weeye dee adduunyada iyo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda raggii rag ahaa waa furay oo saddexduu ku furay batigana waxaa looga jeedaa alaaqa yacnii batta alaaqa waa alaaqa baa'inka ah oo fiqiga waxaad ku taqaanaan dee alaaqu waxa u qaybsamaa alaaq rajci ah oo ninku fursad iyo jaanis u leeyahay gabadhii inuu soo ceshado iyo alaaq baa'ino oo la kala tegey oo nin kale inay soo marta mooyaanoo haddana ay kala tagaan mooye aanu soo ceshan karayn markaa batta alaaqaha waxaa loo jeedaa waa alaaq baa'inahoo saddexdiiba way ku fureen yacnii furiin aan rajca iyo noqosho lahayn waa alaaq aan rajco lahayn oo baa'in ah waxaad mooddaa markaa sheekhu hadalkaa inuu ku ishaarayo caliy bnu abi aalib hadalka laga soo wariyey sida abu nucaym fii xilyat alawliya uu ku tilmaamay yacnii inuu cali yidhi isagoo adduunyadii haddala khitaabayoo la hadlaya yaa dunyaa gurrii hayrii ilaya tacaradti am ilaya tashawafti hayhaata hayhaata qad bintuki alaaan facumruki qasiirun wamajlisuki xaqiirun waxau ishaarayaa sheekhu hadalka abu nucaym fi lxilya uu ku soo saaray cali bn abi aalib inuu yidhi isagoo adduunyada la hadlaya yaa dunyaa gurrii hayrii wuxuu yidhi adduunyooy cidaan aniga ahayn dag waxaad lugoysaa oo dagtaa cidaan aniga ahayn anugu haddaan cali bn abi aalib ahay waxaa tahay waan ku aqaannaa dhaldhalaalka iyo muuqaalkaaga guud igu khaldi maysid xaqiiqadaada hoosaan garanayaa iyo baatinkaaga marka waxau odhan jiray yaa dunyaa gurrii hayrii adduunyooy cidaan aniga ahayn dag oo lugo aniga ima degi kartid waxau idhi ilaya tacaradti am ilaya tashawafti oo ma anaad ii soo bambaxdood isku soo kay qurxisay adduunyooy oo sidii caruusadoo kale ma anaad isku soo kay dhaldhalaalisood isku soo kay qurxisay hayhaata hayhaata wallee arrinkaasi waa arrin fog oo waxa weeyaan baciid ah macnaha inaad anigoo cali binu abi taaliba ilugoysaa hayhaata hayhaata waa arin fog oo fogaaday oo baciida hayhaata waa bimacnaa bacud waa ismu ficil maadi waxau idhi markaa gurrii hayrii cidaan aniga ahayn dag oo lugo qad bintuki alaaan facumruki qasiirun wamajlisuki xaqiirun wuxuu idhi saddexdii baad iga tahay alaaq baa'ina oon noqosho lahayn alaaq baa'ina oon rajca iyo noqosho lahayn baan kugu furoo saddexdii baad iga tahay waayo cumrigaagu waa gaaban yahay oo ayaamun macduuda maalmo tirsan oo koobanoo isku tagaad ka koobanta wa majlisuki xaqiir majliskaaguna waa liitaa oo wax qiima leh ma aha mar haddaad caynkaa tahay dee waxau idhi qurri hayri cidaan aniga ahayna daba dag oo lugo anigay lugoyn mayside marka waxau idhi araaka waxaan ku arkayaa tuxibbu inaad jeceshahay cirsaa yacni caruusad gabadh in lagu arooso gabadhaa bikrada ah oo daata khidrin asturaaddeedii u saaxiibahoo gurigeeda ku qarsoon gabadh yaroo bikra ah oo gurigeedii ku qarsoon baad rabtaa in lagu guuriyo gabadhaasoo abatta ay jarjareen talaaqaha furriinkeeda al akyaasu nimankii caqliga lahaa battan jarjarid gabadh ay raggii caqliga lahaa saddexdiiba ku fureen oon soo noqosho lahayn ayaad adigu rajo ka qabtaa iyo damac in lagu guuriyo macnaha wuxuu u jeedaa adduunyada dee raggii rag ahaa ay alaaqa baa'inkaa ku fureen een rajcadaba lahayn sida cali bin abi aalib oo kale adduunyada raggii rag ahaa go'aankaa ka qaateen ayaad adiguna doonaysaa inaad waxa weeyaan maanta aad iyadii u iilato oo aad waxa weeyaan ku daganto quruxdeeda iyo wanaaggeeda waxau idhi tanaamu waad seexanaysaa addahra zamanka yacnii wakhtigaaga oo dhan weligaa waad iska seexanaysaa wayxaka hooggaaga ee fii khatiitin xaal aad ku sugan tahay khuuro yacnii wakhtigaagoo dhan waad iska seexanaysaa adigoo khuurinaya khuurada waxaa loo cabbiray dee qofku hurdo xeel dheeroo culus markuu galo ayuu khuuriyaa laakiin hurdo yaroo fudud haddaad madaxa dhigto dee khuurin maysid laakiin nin khuurinaya waa nin dee hurdo culus oo aad iyo aad u culus galay marka waxau idhi tanaamu waad seexanaysaa addahra zamanka yacnii xilligaaga oo dhan weligaaba waad seexanaysaa wayxaka hooggaaga fii khatiitin xaal aad khuuro ku sugan tahay biha yacnii zamankaa aad seexanaysa dhexdiisa adigoo ku khuurinayo oo iska gamacsan oo mooganaan iyo khafle ku jira xataa idaa mutta ilaa markaad dhimato intabahta aad soo toosto oo aad soo baraarugto waxau idhi weligaaba khuuraad ku jirtaa iyo hurdo culus ilaa markaad dhimato aad soo baraarugto oo marka aad isgarata halkaad joogta iyo waxaad kasbatay macnaha wuxuu tilmaamayaa hurdada culus waxa uu kaa kinaayoonaya can ilkhafla moogganaanta ruuxa adduunye iyo quruxdeed mooye wax kaleba aan ogayn yacni macnaha waad hurudaa hurdadii xaqiiqad ahayd ma aha laakiin qofka adduunye hadh iyo habeen yacni u taagan ee u xaydan ee u shaqaysanaya een aakhiro iyo diintiisaba aan waru hayni maxaa uu ka dhigan yahay dee nin hurdo ku jira waayo waxa uu moogan yaho khaflo uu kaga sugan yahay dee wixii anfici lahaa if iyo aakhiraba waayo nolosha dhabtii dee waa ta aakhiro wa ina daara alaakhira la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun marka waxa uu yidhi yacni khafladaa iyo mooganaantaasaad iskaga jirtaa xataa idaa mutta intabahta ilaa markaad dhimato aad soo baraarugtood soo toosto oo macnuhu waxa uu yahay marka ay talafarahaaga ka haadaan ee talafarahaaga ka baxdo ee aad ogaato geeridii inay kugu soo xaadirto oonad meelna u baxsanayn markaasaad odhanaysaa alla ilaahe maantaan wax kala garanaya bal xataa qiyaamaha carasaatu lqiyaama markaad mashaahidda iyo waxa la mudanaya qof walba aad aragto markaasaa insaankii indhaha la'aa ee demta ahaa ee macnaha dee adduunyada wuu arkayay laakiin xaqa ka indha la'aa maalintaasuu noqonayaa nin indha fiiqanoo meel fog wax ka arkaya laakiin indhamaalintaa indhafiiqnaanta uu wax arkaya dee waxba u tari mayso fakashafnaa canka khiaa'ak fabasaruka alyawma xadiid waa kii ilaahay kaga warramay insaanka yacni xilligaa mashaahidda qiyaamada yacni indhahaagii ayaannu daahii ka rognay marka araggaagu maanta waa xadiid bira oo meel walba ka tafaya oo ka dhex dusaya marka calaa kullin yacni indhala'aantii adduunyada markaasaad ka soo toosaad wax arkaysa ad odhanaysa alla ilahi maantaan wax arkaya mooganaantii markaasaa intaad ka soo toosta aad odhanaysaa alla ilahi maantaan wax garanaya marka xataa idaa mutta intabahta laakiin waxba kuu tari mayso baraarugga aad baraarugto xilligaa dee mar hadday geeriiba ku heshay xilligii camalki iyo tacabkuba waa soo dhammaaday calaacalki iyo cataabkuna waxba kuu tari maayo tanaamu dahra wayxak hooggaaga ee weligaa waad seexanaysaa fii khatiitin biha adigoo khuura culus yacnii ku sugan oo zamankaa ama wakhtigaa dhexdiisa iska khuurinaya oo iska hurda yacnii zamankii la rabay taacaad iyo cibaado dhexdiisa in la sameeyo ilayn zamanka ama xilligu waa yacnii maxalka ama meesha cibaadaadka iyo acmaasha addoommadu ay dhacaan oo habeenkii iyo maalintii iyo saacadaha kala duwan ayaa la cibaadaystaa la taacaystaa marka xilligii ama zamankii aad cibaadaysan lahayd ayaad khuuro ku jirtaa iyo hurdo macnaha haddaad doonto haba hurdine mooganaan baad kaga jirtaa weeyaan iyo hafla acmaashii wanaagsanayd iyo saalixaadkii xataa idaa mutta ilaa markaad dhimato intabahta aad soo baraarugto oo ilaa marka ay geeridu ku hesho aad tidhaahda alla ilaah maantaan wax garanaya laakiin dee xayu laa yanfacuka alintibaah waa xilli baraarugga iyo garashadu aanay waxba kuu tarayn waxau idhi fakam imisa daa yaa daakanow waa munaada xarfunidihii laga xadfay oo ismu ishaaraasa munaadaa insaanka waxaanu u jeedaa dee ninkan uu waaninaya uu la dardaarmaya sheekhu markaa wuxuu idhi fakam imisa daa yaa daakanow ayaad anta adigu makhduucun mid dadagay tahay imisaad dagan tahay oo mid la lugooyo dagan aad tahay wa xataa ilaa goorma ayaa duunyadaa ku dagnaanaysaa mataa ilaa goorma ayaanad laa tarcawi ka joogsanayn canhaa adduunyadan aad ku dagan tahay iyo mooganaantan wa xataa ilaa goorma ayaanad mooganaantaa ka soo toosayn waxau yidhi sheekhu isagoo yacni ninkii uu la hadlayay ismu ishaaraha ku tilmaamaya daa waxau yidhi kaaganow imisaa tahay mid makhduucoo dagan oo adduunya ay dagtay oo ay lugoysay ilaa goorma ayaad adduunyadaa ku dagnaanaysaa oo aanad ka soo toosayn mooganaanta iyo khaflada aad ku jirto ilaa mata yacni waxa weeyaan waa istifhaam uu kula tacajubayuu kula yaaban yahay khaflada iyo mooganaanta uu ku jiro ilaa goormaad sidaa ahaanaysa fa kam imisaad daa yaa daakanow anta adigu makhduucun imisaad tahay mid la dagay wa xataa ilaa goorma ayaad ahaanaysaa mid dagan mataa ilaa goorma ayaad laa tarcawi ay laa tankafu aanad ka joogsanayn mataa ilaa goorma ayaa laa tarcawi ay laa takufu aanad ka joogsanayn canhaa adduunyadan aad ku dagan tahay wa xataa ilaa goorma ayaad sidaa ugu dagnaanaysaa yacni waxa uu leeyahay ilaa goorma ayaanad dagnaanshahan iyo lugooyadan aanad ka hadhayn ilaa goormaad sidan ahaanaysaa sheekhu shantaa bayd markii si guud uu waxa weeyaan ninkaa ugula dardaarmay isagoon magaciisa iyo kunyadiisa midna aan xusin ayaa imminka shantan baydee dambe bilowgooda waxa uu ugu horraysiiyey isagoo khitaabkii ama hadalkii ugu jihaynaya isagoo kunyadiisii tilmaamaya abuubakar marka waxa uu idhi abaabakrin yaa abaabakrin abuubakarow dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddaad i yeelaysood i maqlayso waan kuu yeedhay ilaa maa shay baanan kuugu yeedhay shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay xaduka dheeftaadu ay ku sugan tahay low caqalta haddaad wax kala garanaysood fahmayso abaabakrin yaa abaabakrin abuubakarow waa munaade xarfunidihii laga xadfay dacawtuka waan kuu yeedhay baa uu yidhi abuubakarow low ajabta haddaadi ajiibayso waxaan kuugu yeedhaye aadi maqlayso allayleh waan kuu yeedhay ilaa maa shay baanan kuugu yeedhay shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay xaduka dheeftaada iyo sharaftaadu ay ku sugan tahay low caqalta haddaad wax kala garanayso oo aad caqli leedahay ilaa cilmin cilmi ayaan kuugu yeedhay cilmigaasoo takuunu aad ku ahaanaysa bihi cilmiga imaaman imaam hormoodah waxaan kuugu yeedhay cilmi aad hormood ku noqonaysa dadku ay kugu daydaan imaamku waa alrajulu lmuqtadaa bih waa ninka lagu daydee looga qaateenka ah waayo lafdiga imaam macaani ayuu leeyahy waxaa ka mid ah yacni alrajulu lmuqtadaa bih ilaa cilmin baan kuugu yeedhay cilmi cilmigaasoo takuunu aad ku ahaanaysa bihi cilmiga imaaman mid imaamo oo hormood ku ah oo dadka hogaamiya imaamkaasoo mutaacan la ateeco aad ku noqonayso ilan imaamka midaan la adeecin baaba jira laakiin imaam ama nin hormooda oo la ateeco aad ku noqonayso in nahayta haddii aad wax diiddo oo tidhaa war waxaa ka jooga wa in amarta iyo haddii aad wax amarto oo tidhaa waxaa sameeya waxa uu yidhi waxaan kuugu yeedhay cilmi aad ku noqonaysa imaam la ateeco haddaad wax diiddo iyo haddaad wax amartaba oo macnaha amarkaagu soconayo xaqiiqaduna waxa ay tahay cilmigu yacni ri'aasada dhabtii cilmiga ayay ku jirtaa alri'aasa alcilmiya walidaalika khulafadii hore ee dadkii muslimiinta ah ee madaxda ah ee hore talada u soo qabtay yacni culimmada markay arkaan waxay odhan jireen madaxda rasmiga waa idinka waayo annaka waxaana lagaga haybadaysanayaa dee ciidanka iyo cududa iyo khilaafada iyo madaxweynenimada laakiin markay arkaan nin sheekha oo la daba socdo oo yacnii meeshuu dadka u jeediye meeshuu u tujiyey iyo wuxuu yidhaaba la maqlayo oo samcan wataaca la leeyahay haddana ciidan iyo cudud iyo awood milatari aan isticmaalayn ayay odhan jireen alla ileh yani madaxtinimada rasmiga ah ee qiimaha lihi waa taa cilmiga ku dhisan waana ta sheekhu tilmaamaya abu isxaaqoo waxa uu leeyahay cilmi aad imaam ku noqonayso marka alri'aasa alcilmiya ri'aasada dhabti waa ri'aasada cilmiga madaxtinimada dhabti waa madaxtinimada cilmiga waayo ninka caalimkii kelmadda uu halkaa ka yidhaahdo ayaa bari iyo galbeedba gilgilaysoo gaadhaysa laakiin ninka madaxweynihii wareegtada uu soo saaro haddaan cuduud iyo awood daba socota aanay jirin cidi waxaa laga yaabaa inaanay ka hoos qaadin idan yacni madaxtinimada iyo ri'aasada xaqiiqigii ta ahlulcilmiga iyo culimmada weeyi ninka aan ciidan iyo cudutoona wadan haddana kelmaddiisu bari iyo galbeedba ay ku baahayso waxa uu yidhi markaa wayajlu waxaanuu kaa faydayaa markaa cilmiga iyo dee fadaaisha ku soo aroortayna waa garanaysaan iyo rifcada darajaadka ilaahay kor ugu qaadayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat nabiguna sal allahu aleh waslm wuxuu yidhi in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin markaa rifco iyo sarrayn cilmi baa iska leh wayajluu waxaanu kaa faydayaa cilmigaasi maa bicaynika ishaada waxa ku sugan oo min khishaahaa daboolkeeda ah waxa uu cilmigaasi kaa faydayaa waxa ishaada daboolka ku sugan ayuu kaa qaadayaa oo waxbaad arkaysaa wayahdiika waxaanu kugu hanuuninayaa aariiqa waddada idaa dalalta markaad ka habowdo haddaad habowdood luntana cilmigaa ku hanuuninaya oo ku hagaya oo ku hagaajinaya waxaad mooddaa halkanna sheekhu inuu tilmaamayo ninka bilaa cilmigiihi waa nin indhaha dabool ka saaran yahoo dam ah oon waxba arkin ninka bilaa cilmiga ee jaahilka ah laakiin ninka cilmiga lihi cilmigii ayaa daboolka intuu ka qaado nin wax arkayaoo indhale ayuu noqonaya waxaanuu ishaarayaa hadalkii allahu yidhi jalla sha'nu afaman yaclamu anna maa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa innamaa yatadakaru ululalbaab ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nu ka og nebi muxamedow waxa lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay ninka ogee cilmiga u lih kaman huwa acmaa sidii nin indhooloo dam ah oon isagu ogaynba miyuu la mid yahay dee la mid maaha laa yastawiyaani maala innamaa yatadakaru ululalbaab dadka caqliga iyo cilmiga leh ayuunbaa waantooba oo wacdiga wax ku qaata marka aayaddaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay ninka cilmiga leh ee nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey garanaya waa nin indha leh oo wax arkaya oo yacni waxa weeyaan dee indhaqaba laakiin kaan cilmiga u lahayni wixii nebi moxamed lagu soo dejiyey waa nin indhooloo dam ah oon waxba arkayn kaman huwa acmaa marka aljaahilu acmaa waalcaalimu basiir jaahilku waa indhoole caalimkuna waa mid indhaqaba yacni aragga iyo basarka aynu u jeednaana waa basiiratu alqalb walaysa basara alcayn waayo hunaaka farqun bayna albasari waalbasiira basarulcayn waa aragtida isha haddee waxa weeyaan qofka indhaha qabaa halkaa markuu marayo dee god iyo buur iyo bannaan iyo wixii kolba ku soo baxa wuu kaga baydhayaa waa basarulcayn waa aragtidan adduunyada xisiga ah laakiin basiiratu lqalb waa aragga qalbiga waa qalbigu inuu kala garto xaqa iyo baatilka had iyo jeerna aragga qalbiga iyo aragga isha aragga qalbiga ayaa xeel dheeroo muhiim ah waana ta ilaahay ku tilmaamay innaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ilaahay wuxuu ku tilmaamay yacnii indhala'aantan xisigii inaanay indhala'aan ahayn macnaha waxaa looga jeedaa indhala'aan dee cadaab iyo waxa weeyaan naar aad ku mudanayso ma aha mana aha indhala'aan haddaad indhabeesho dee lagugu ciqaabayo ilaan ruuxu waabuu indhabeeli karaa in lagugu ciqaabo daaye nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka aan labadiisaa uu jecel yahay ku imtixaameen ka qaado waa labadaa indhoode umma sabar cawadtu minhum aljanna ninka inta labadaa lagu imtixaamo laga qaaday waa labada indhoode haddana u sabra ilaahay wuxuu yidhi jannadaabaan ugu bedelaya yani jannada ayaa ugu bedelaya marka yacnii labadan indhood beelidda la beelaa iyada dee cuquubo iyo cadaab laguma muto laakiin waxa cadaab iyo cuquubo lagu mutaa waxa weeye haddii indhaha qalbiga aad beesho qalbigaagu hadduu kala garan waayo xumihii iyo samihii hadduu kala garan waayo macruufkii iyo munkarkii kaasaa lagugu cadaabaya indhala'aanta rasmigiina taa weeye marka cilmigu indhaha uu kuu siyaadinayeed ka faa'iidaysanaysa cilmigu waa indhihii qalbiga maaha araggii isha ishaadu dee markii horeba waxay arkaysay soo maa ninku markuu cilmiga barto dee lama laha markaasaad wax arkaysaa horeba indha haddaad lahaydna waad leedahay haddaad bilaa indha ahaydna marka horeba dee wax maad arkayn laakiin aragga cilmigu waa ka qalbiga walidaalika in badanoo culimmada islaamka soo martay ka mid a iyagoo indhooloo indhahan labadan indhood aan qabin ee adduunyada ayaa haddana ay ahaayeen culimo cilmigoodu beriyo galbeedba u gaadhay waxaa ka mid a ibnu baas calayhi raxmatullaah wuu indhalaa haddana caalimkii sacuudiga ayuu ahaaye xaramaynka haddana cilmigiisu carabiya cajanba u gaadhay marka dee labadan indhoodee adduunyada ayuu beelay laakiin indhaha qalbiga ayuu qabay qalbigiisa ayaa cilmiga sharcigu buuxiyey marka calaa kullin indhala'aanta laga hadlayaa waa taa qalbiga ee tan ma aha marka waxa uu sheekhu yidhi waxa uu kaa faydayaa cilmigaasi yacni daboolka indhahaaga oo daaha ayuu kaa qaadayaa wayajlu waxa uu kaa faydayaa maa bicaynika ishaada waxa ku sugan oo min khishaahaa daboolkeeda ah yacni jahligii ayuu kaa faydayaa oo qalbigaad wax ka arkaysaa wayahdiika waxaanu kugu hanuuninayaa aariiqa waddada idaa dalalta markaad lunto dee markaad habowdana cilmigu isagaa ku hanuuninayo ku odhanaya halkan soo mar oo halkan ku hagaag qofka isagaa cilmigu indhow ah وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت وحولي وتحمل waxaanad ka xambaaranasaa minhu cilmiga xaggiisa ood had iyo jeer ka qaadanaysaa fii naadiika yani golayaashaada iyo meeshaad martaba cilmiga xaggiisa waxaad ka xambaarsanaanaysaa ood ka sidanaysaa taajan taaj meeshaad martaba taaj baa ku saaran waa taajulcilm waayo cilmigu dee meeshaad u safartaba wuu kuula safrayaa hanti iyo maal kaa hadhaya ma aha marka wataxmilu waxaad ka xambaaranaysaa minhu ay min alcilmi cilmiga xaggiisa waxaad ka qaadanaysaa oo mar walba aad ka xambaarsan tahay